Magaalada Jowhar ee xarunta maamul goboleedka Hirshabelle ayaa lagu soo gabagabeeyay shir ku saabsan horumarinta qorshaha sagaalaad ee qaranka oo ay qabashadiisu iska kaashanayeen Wasaaradda Qorsheynta Maamulka Hirshabelle iyo tan Dowladda Federaalka Soomaaliya. Shirkan oo socday muddo saddex maalmood ah ayaa waxaa goobjoog ahaa xiritaankiisa mas'uuliyiin ka socday Wasaaradda Qorsheynta Maamulka Hirshabelle iyo qeybaha kale ee bulshada rayidka. Saciid Cabdulaahi Cali Madaxa Qorsheynta iyo Siyaasadda Wasaaradda Qorsheynta Soomaaliya iyo Xasan Cabdi Soomane Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Qorsheynta Maamulka Hirshabelle ayaa si wada jir ah uga warbixiyay ujeedka loo qabtay shirka.
shirkan ujeedadiisu waxa weeyaan qorshihii shanta sane ee hadda lagu shaqeeyo qorshaha sagaalaad ee qaranka ayaa macnaha dib u cusboonaysiin baa lagu sameynayaa oo ama update baa lagu sameynaya maadaama qorshaha update lagu sameynayo dib u cusboonaysiin lagu sameynayo waxaan idinla wadaagi doonaa eh, qorshaha la- muddadii labada muddadii dhexe labada sanayo barhka ahayd waxyaalihii ka qabsoomay waxyaalihii aan qabsoomin challengeigii eh, taa iyadoo presentation ahaan idinla wadaagi doonaa tanna markaa ujeedada markaa laga leeyahay wadanka oo dhan, eh, maamul goboleedada oo dhan wadanka oo dhan ayay hawsha ka wada socota ay ka bilaabantay hirshabellena waxay nasiib u yeelatay maamulkani maamulkii ugu horreeyey oo tiimkii ugu horreeyey oo ugu soo baxay dadka bulshada xitaa u hadashaan oo ay dhalaan dadka rayidka ah bulshada ah baahi noocaan u baahan tahay waxaan u baahno waxa aan ka cararayna waxaa waaye annaga wasaarad ahaan duplication in wax lagu celiyo aan diidana labaatan hay-adood inay hal program ka shaqeeyaan aan diidana waxaana marka in dee bulshada la tashano oo baahida la qaybiyo marka oo qolo kasta wax ay qabato si isu dheelitirnaanta bulshada meesha ay ugu muuqato sidaasaa markaa kuwa horumarkana kuwa socon karna marka diskaasha kaasaa maanta fulin haddii aan idhaahdo shirka saas ku saabsan yahay waa wada doo doodi doonaa prioritiska iyo baahiyaha aad soo gudbisaan wax derbiga la saaro laga kartaa noqon mayso Shirkan ayaa inta uu socday waxaa diiradda lagu saaray waxyaabihii u qabsoomay qorshaha sagaalaad ee qaranka muddadii labada sano ee la soo dhaafay kaasi oo hadda dib u cusboonaysiin lagu sameynayo.